bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan dadkana dhegaysanayou kusoo dhowaada warka duhurnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warkaaad ku maqli doontaan hadduu alla idmana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa kulan su-aalo lagu weydiinaya waxa uu la yeeshay bulshada rayidka gaar ahaana dhallinyarada isagoona ra-iisul wasaaruhu sheegay in xukuumadda ay mudnaanta siin doonto dhallinyarada wafdi uu hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay gaareen degmada caabud waaq halkaasi oo uga qaybgalayaan aaska ugaas ciise ugaas cabdulle maamulka degmada xamar jajab ayaa tartan sare loogu qaadayo nadaafadda u furay waaxyaha degmadaasi faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgal ciidamada dowladda sida gaarka u tababaran ay ka sameeyeen deegaanka ceeltimir ee duuleedka deegaanka galcad ee gobolka galgaduuda dibadbax looga soo horjeedo sare ukaaca ku yimid sarifka lacagaha qalaad ayaa maanta ka dhacay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan qodobada wararka caalamka ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idin hayana waxaa ka mid ah in ka badan lixdan qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay suuq ku yaala magaalada baqhdaad ee caasimadda waddanka ciraaq iyo maxkamad ku taalla waddanka bangaladesh oo xukun dil ah ku fulisay hogaamiye sare oo ka tirsanaa kooxaha ama xisbiga islaamiga ee ugu weyn mucaaradka waddanka bangaladesh
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
dhegaystayaal mar kale duhur wanaagsan waa arbaco taariikhduna ku beegantaha koob iyo tobanka bisha shanaad ee may sanadka laba kun iyo lix iyo toban iminkana u diyaar garooba qodobada warka aan idiinsoo dul maray oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa xafiiskiisa kulan su-aalo lagu weydiinaya waxa uu kula yeeshay bulshada rayidka gaar ahaana ururada dhallinyarada isagoona ra-iisul wasaaruhu halkaasi ka ballanqaaday in xukuumaddiisa ay mudnaanta siin doonto dhallinyarada soomaaliyeed waryaheena nasro bashiir cali ayaa qodoboreedkaasi inoo haysa kulankan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke uu la qaatay qaar ka mid a xubnaha ururada dhallinyarada ee ka jira dalka ayaa looga arrinsanayay qaabka ugu wanaagsan dhallinyarada soomaaliyeed ay kaalin ugu yeelan lahaayeen siyaasadda dalka gaar ahaan isbeddelka laba kun lix iyo tobanka islamarkaana ay xubno dhallinyaro ah ugu soo bixi lahaayeen golayaasha dowladda doorashooyinka sanadkan kulanka oo ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ayaa waxaa goobjoog ka ah wasiiro iyo xildhibaanada dhallinyarada ah ee ku jira baarlamaanka dalka ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaako ugu horeyn ka hadlay kulanka ayaa sheegay in dhallinyarada soomaaliyeed ay kaalin ka geysan karaan sidii loo heli lahaa isbeddel ku yimaada dimuquraadiyad la-aantoodna aysan suurtagal ahayn in la gaaro hiigsi iyo isbeddel dhab ah dadkaas dad dhallinyara isxilqaaday ummadda soomaaliyeed baan gaarsiiyey wadankan calanka uu haysto maanta keenay ahayd toddobaatan sano kadib sideetan sano kadib wax badan ayaa iska beddelay maanta dhallinyaradeenii waa ujeedaan fikar khalad ah ayaa loo adeegsanayaa oo ayaga ummadooda in lagu gumaado la gaaray oo garanaysaan waxaa naga dhimanaya maalin kasta ee badahaas ku dhimanaya runtii ayaan daradan haysta waxaan u baahanahay inaan yeelano wadahadal ee wadasha runtii dhowra oo aad kusoo jeedisaan fakarkiina iyo dareenkiina dhinac hadday noqon lahayd habka aa u aragtaan in caqabadaha idinka idin haysta sidaa u aragtaan idinka haddii maanta aad soo gashaan maamul habka a waxaa u bedelaysaan annaga xukuumadda waagaan dhisayay runtii hadda waxaan kusoo daray dhallinyarada ugu badan ee gurugasiida soo gashay
wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi xasan nuux oo ka hadlay kulanka ayaa xusay in bishan gudaheeda lagu soo gebangabayn doono siyaasadda dhallinyarada qaranka umehelka amaalgelinta dhallinyarada haddaan helin siyaasaddaas marka reelka siyaasaddaas waxaa jiray guddi ah magacaabay oo golaha wasiirada hoyunkona wasaaradood ayaa qoran oo marka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta wasaaradda maaliyadda wasaaradda warfaafinta wasaaradda waxbarashada wasaarada wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda beeraha dhammaan wasaaradahaasi waa wasaaradaha quseeya wax soo saarka iyo horumarinta dhalinyarada marka ee wasaaradda amniga ku jirta marka intaasiba ee wasiiradoodu waxay fadhiisanayeen xarunta wasaaradda ra'yi ururinta lasoo sameeya inay wasaarad ahaan wax u taagsanayeen si ay u saameeyaan marka ee wasaaradahaas oo kasoo dhammaatay waxaa la sheegayaa mar dowda inay dhaqangeli doonto oo ay kusoo wareegi doonto xafiiska ra-iisul wasaaraha dowliga marka siyaasada dowliga saas u socotaa inla bisha tadaafayno ay ay dhammaystiran tahay beritoona waxaa jiri doona video conference loo sameyn doono ee hay-adaha nagala shaqeeya barnaamijka dhammaantood marka aad baad mahadsantihiin ra-iisul wasaaraha ayaa noo soo xiray qaar ka mid ah dhallinyaradii ka qayb galay kulanka ayaa ra-iisul wasaaraha weydiiyey su-aalo ku aadan fursadaha dhallinyarada kaga bannaan ka qayb qaadashada hanaanka doorashada dalka iyo caqabadaha ka hortaagan iyo inay helaan xubno dhallinyaro ah oo ogolayaasha dowladda ku matala dhallinyarada
guriga uu kasoo kacayo qofku joogto waa haweeney waa dhalinyaro ilmihiisu waa wada dhalinyaro dhammaantooda waxa dhammaan environmentkiisu waa wada dhalinyaro marka inaga oo taas og in aan ayaga la hadana taagergareen maxaa noo qabatay maxaa noo yeeshay maali war adiga maxaa qabatay dadka maxaa u qabatay one time frontier wadankaa nugilisay oo hool cad ma u siyaasadalkan aad ku raganayday ee idinka hoosbidaysan u diyaargado oo dhawaan siyaasiyiinta dhalinyaradu waa aan ku qasabnaa inagoo ka baryaynin dalka inaan la hogaamin macalimiina dhalinyaro ah waxay dhaqeelaha kalmeli bulshada laakiin haddii la olodeeyaado soddon waa dhalinyaro toban waa haween toban waa odayaal waxaa sida doorkeena banaan ku yaala markaas dhaqan aniga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo dhammaan su-aali dhallinyarada ay weydiiyeen uga jawaabay ayaa tilma ayaa tilmaamay dhallinyarada soomaalida ay haystaan fursad wanaagsan ha yeeshee looga baahan yahay inay la yimaadaan dadaal iyo kalsooni fara badan
u tiro badan haddana sidii dad ku yar society ha u hadlinin fursad waa leedihiin fursad fiican aa leedihiin labada kun iyo lix iyo tobanka fursad kasii fiican waxaa yeelanaysaa labada kun iyo labaatanka laakiin mid iska ilaaliya horta sideeda waxay ka bilaabataa wax kastoo adiyadda haddii war aad tirahdaan annaga tan oga jeedna odaya soo xulaaya nin lacaglaha jooga nin oday ahaa oo soo shaqeeyaa jooga waxawey taas waxay idinka celinaysaa inaa hore u dhaqaaqdaan sideeda wa annaga waxaan rabnaa in observance wax la dhaqo yacni dad monitorgareeya sida elections ku dhacayaan in la helo idinkana la ka helo dhalinyadeedna oo kormeerayaal aad la socotaan sida doorasho dhacaysa in aysan noqon doorasho lacag iyo laaluush iyo lagu bixiyo waxaa keeni kara idinka inaad tihiin dad ka mida dadka kormeeraya oo runtii aada meeshii khalad ka jirta sheegtaan si aysan u dhicin doorasho lacag iyo waxaas ay lagu waaluushiyay idinka qeyb weyn waa inaad ka noqotaa kormeeridda ka shaqaynta isu sharaxidda iyo dadka inta wax dooranaya nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
wafdi uu hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka soomaaliya mudane mahad cabdalla cawad ayaa waxay gaareen magaalada caabudwaaqe gobolka galgaduud halkaasi oo uga qaybgalayaan aas loo sameyn doono ugaas ciise ugaas cabdulle oo dhowaan geeriyooday haddaba wariyaheenna inooga soo warrama magaalada caabudwaaq cabdikariin axmed bulxan ayaa arrimahaasi waxaa ka horeystay wariyaheenna cabdiqaadir yuusuf irshaad oo warka duhurnimo inoo soo saaray
aad baa mahadsantahay irshaad waxaa maanta magaalada caabudwaaq lagu haastay allaha u naxariiste ugaas ciise ugaas cabdulle waxaana aaskiisaasi kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka socda dowladda federaalk waxaa hogaaminaya gudoomiye ku-xeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdalla cawad waxaa ku jira wasiirka wasaaradda gaashaanida cabdulqaadir sheekh cali diine wasiirka wasaaradda duulista hawada axmed jaamac jaangeli iyo wasiiru dowlaha amniga daa-uud abuukar cumar waxaa sidoo kaleeto uheliya xubno ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca dowlad goboleedka galmudug waxaa hogaaminaya wafdiga ka yimid madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo xildhibaanada maamul goboleedka galmudug waxaa sidoo kale galmudug ka yimid ugaasyo ka socda beelaha dega ee gobolka galguduud iyo mudug iyo hiiraan oo iyaguna qayb ka ah ka qaybgalka aaska loo samaynayo maanta ugaas ciise ugaas cabdile ee dhinaca dowladda puntland waxaa ka yimid wafdi uu hogaaminayo boqor muuse boqor burhaan boqor muuse oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland welina waxaa la sugayaa mas-uuliyiin kale oo ka qayb galaya maanta aaska oo ay ka mid yihiin bareministaradii hore cabdi faarax shigdoon iyo cabdiweli sheekh axmed iyo xubno kale oo iyaguna ka imaanaya dalka kenya goordhow ayaa la sugayaa inuu soo dego meydka waqtigan wuxuu ahaa hordhac iyo gobol xaar soo dhaweynta waxaa magaalada sidoo kaleeto amniga la sugaya ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka oo iyagu hogaaminayo taliyaha qaybta corneyl faadaco ammaanka aad ayuu u sugan yahay waqtigan waxaana xilligan ay ku jiraan mas-uuliyiintu qado iyadoo goordhow loo dareeri doono eeraboorka si loo soo dejiyo meydka ugaas ciise ugaas cabdille ugaas cali
maamulka degmada xamar jajab ayaa tartan sare loogu qaadaya nadaafadda waxa uu u furay waaxyaha degmada xamar jajab sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayay waryaheena muxiyidiin macalin cabdulle
la xiriira dhinaca nadaafadda ayaa loo furay afarta waaxood ee degmada xamar jajab ee gobolka banaadir kuwaas oo kale ah gaheyr horseed kowda mey iyo jenaraal daa'uud waxaana arrintan maamulka degmadu ay ku sheegeen mid loogu talagalay in kor lagu qaado bilicda iyo nadaafadda degmada xamar jajab oo maamulka gobolku u aqoonsaday degmada ugu horraysa dhinaca nadaafadda iyo canshuuraha gobolka banaadir sheekh cumar xuseen xasan oo goobta ka hadlay ayaa bulshada ku booriyey inay ka shaqeeyaan sar u qaadista nadaafadda degmada kusimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada ee arrimaha bulshada axmed cabdulaahi samow ayaa si kooban u sharaxay ujeedka tartankan iyo waxa ay ka filayaan waxaan rabnaa degmada xamarjajab maanta tartanka nadaafadda ee aan ka furayno ujeeddadiisa waxay tahay in la ogaado waaxda mar walbaba diyaar ku ah inay nambar wan gasho dhammaan waa la wada rabaa cid walba way rabtaa nambar kow inay gasho laakiin waxaa lagu kala hormaraa waxqabad iyo shaqo soomaa tartankan marka degmada xamarjajab dhexdiisuu ka furmay afarta waaxooduu u furmay ujeedadiisana waxa waaye in la ogaado waaxda ka adag waaxdeeda waaxda ka adag waaxdeeda in la ogaado waayo marka waxaan rabnaa maalmaha kooban ee tartanka uu socdo tartanka wuu ujeedyo badan yahay waaxda qaada waaxda kale waxay leedahay anaa kaa nadaafad badan qofka ogolaada marka in waaxdiisa nadaafad uu ka dhigto gurigiisana nadiif waa macnaha guriguu kasoo bilaabay xaafaddiiu ku xijiyey laakiin qofka laga adkaado ee laamigiisa u wasaqoob guriga kasii daran xisaabta marka gurigay ku laabanaysaa marka waxaan rabnaa si loo ogaado guryaha lagasoo toosanaya inay nadiif tahay xaafadihii iyo wadooyinkii iyo jidadka hal nadiifiy maamulka degmada axmed cabdulaahi samow kusimaha guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in waaxdii ku guulaysataa tartanka nadaafadda ee degmada ay heli doonto abaalmarino kala duwan oo lacag ay ku jirto wuxuu u sameeyey guddi arrintaas dabagala maamulka oo aan kala harin iyo guddigaasoo wada socda mar walba waxay kormeerayaan waaxaha waxay isha saarayaan wax walba dhaqdhaqaaqeeda iyo siday u dadaalayso waxay isha saarayeen wax walbaba xadkeeda suu u nadiif u yahay muddadaas kadib waxaa imaan doonta waaxdaas in la abaalmariyo shahaado sharaf iyo abaalmarin lacageedba la guddoonsiiyey marka qof walba ha dadaalo qof walba ha dadaalo shakhsi ahaanna ha loo dadaalo laan ahaan ha loo dadaalo degmada xamar jajab ayaa kaalinta koowaad ka gashay tartanka nadaafadda ee degmooyinka gobolka banaadir iyadoo sidaasi si lamid ahna ku guulaysatay aruurinta canshuuraha bulshada ku dhaqan degmadaasi
faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgale ciidamada dowladda soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ay ka sameeyeen deegaanka ceel timir oo ka tirsan gobolka galguduud halkaasi ay ku beegsadeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxaha argagixisada ee al-shabaab waryaheena maxamed deeq cabdi maxamed ayaa faahfaahinta warkan inooga soo diray gobolka galguduud howlgalkan ay fulinayeen ee ciidamadaha qalabka sida iyo kuwa amisom iskaashanaya ayaa xalay saqdi dhexe waxa uu ka dhacay deegaanka ceel timir oo dhinaca koonfureed qiyaastii shan iyo toban kilomitir ka xiga isla deegaanka kale ee galcaad ee gobolka galgaduud iyadoona halkaasi lagu burburiyey bar maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dhuumaalaysanayeen muddooyinkii lasoo dhaafay gudoomiyaha deegaanka galcad qadar maxamed cali ayaa waxa uu warbaahinta qaranka uga warbixiyey sida howlgalkaasi u dhacay isagoona sheegay in shan iyo toban ka tirsan maleeshiyaadka halkaasi lagu dilay oo saddex ka mida horjoogayaal ay yihiin waxa uuna xusay laba ka mida magacyadooda kuwaas oo kalahaay madaxa maaliyadda maleeshiyaadka ugu sicey halkaasi ku sugnay axmed ciid iyo sidoo kale madaxa amniyaadka oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdulaahi gaafow sidoo kalena midka kale uu ahay madaxa miinooyinka iyo kuwa dhulka geliya qaraxyada kala duwan oo dadka shacabka ah ay ku halaagayeen waxa uuna sheegay gudoomiyaha deegaanka galcade in dadka shacabka ah ay soo dhoweeyeen arrintaasi maadaama dhibaato xoogan maleeshiyaadka ay kala kulmi jireen intii halkaasi ay ku sugnaayeen waa mahadsan tahay idaacadda iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed waan salaamayaa abbaarihii koo iyo tobankii ama shanta habeenimo ayuu oberethonkaanu u dhacay waxaana fuliyay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuwooda khaaska ah oo commando sida loo yaqaano bartani waxay aheede bar ay ummadda maaragtay soomaaliyeed ama ay maaragtay kaga dhibaateeyaan adowga ummadda soomaaliyeed ugus ama shabaab waana lagu guulaystay ilaa shan iyo toban ayaa lagu dilay saddex kamida ay yihiin horjoogayaal oo madaxii finansiga ama maaliyadda uu kamid yahay iyo madaxii miinayaha miinaha miinayooyinka iyo iyo madaxii amniyaadka howlgalkan oo soo bilowday bishii abriil aynu kasoo gudubnay horraanteedii ayaa gudoomiyaha deegaanka galcada qadar maxamed cali waxa uu sheegay in ciidamada qalabka sida iyo kuwa amisom iskaashanaya ay diyaar u yihiin in howlgalkani lagu burburinayo maleeshiyaadka argagixisadaha al-shabaab meesha looga saarayana ay sii wadi doonaan isagoona dhinaca kale ugu baaqay dhallinyarada maleeshiyaadka kabarbar dagaalamaysa in ay ka faa'iidaystaan fursadda cafiska ah ee horey loogu fidiyey ayna isi soo dhiibaan ilaa gobolka oo dhan ba galguduud oo dhan laga maaragta laga xureeyo waa sii soconaya ilaa galcareeri ilaa galdeer ilaa xarar dheere ilaa shagoolooyinka dhexe oo laysaga xirayo oo cadowga ummadda soomaaliyeed waliba uu joogo faa'iidadin yahay inay dadkooda iyo dalkooda iyo diintoodaba dib wax ula qabsadaan oo maaragtay fikri takfiriga xunna laga saaro ay ka tagaan ay ka talazulaan kuwa dhimanaya waa walaalahayna waa waxa weeyaan uma rabno laakiin fikirkaasi ha ka soo tagaano howlgalladan ayaa maalmihii lasoo dhaafaba waxa ay si isdaba joog ah uga soconayeen deegaanada bari ee gobolka galgaduud iyadoona ay iska kaashanayaan ciidamada qalabka sida iyo kuwa amisom ee halkaasi ku sugan maleeshiyaadkana gacantooda laga faramaroojiyey deegaano aad u fara badan oo muhim u ahay oo ay ka mid tahay deegaanka galcad iyo deegaano kale oo xadlale gobolka shabeellada dhexe maxamed deeq cabdi maxamed raadiyo muqdisho dhuusamareeb
dibadbax looga soo horjeedo sare ukaca ku yimid sarifka lacagaha qalaad ayaa maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo dhinaca kalena maamulka gobolka uu kulan la qaatay ganacsatada kulankaasi oo ku saabsanaa sidii arrimaha sarifka lacagaha qalaad loo jaangoyn lahaa waryaheena inooga soo warama magaalada beledweyne cabdishakuur cismaan cali ayaa arrimahaasi waxaa ka wareystay waryaheena kale cabduqaadir irshaada cabdiqaadir aad baa umahadtahay magaalada beledweyne saaka waxaa ka dhacay dibadbax ballaaran dibadbaxaas oo ahaa mid looga soo horjeeday ganacsatada magaalada beledweyne isla markaana lagu eedeeyey in ay ganacsatadu qaadan waayeen oo ay diideen lacagta shilinka soomaaliga isla markaana ay sheegeen ganacsatada inay qaadanayaan lacagta doolarka oo qura ayaa ayaa boqolaal dadweynaha oo arrintaas kasoo horjeeda waxay dibadbax ka dhigeen wadooyinka weyn ee magaalada beledweyne waxaana mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay isku soo hareen xarunta suuqa sarafka ee magaalada beledweyne iyadoona dhinaceeda halkaas laga dareemayo qiimo korar ballaaran marka loo eego sida waxa jira qiimaha lagu sarafo lacagaha doolarka ayaa maamulka gobolka waxa uu kulan la qaatay ganacsatada qaybada kala duwan waxaana ay jaangooyeen in doolarka oo awal lagu sarrifi jiray laba milyan iyo laba boqol iyo afartan kun haddana uu marayay saddex milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga in dib loo soo celiyo oo qiimahaasi ah laba milyan iyo laba boqol iyo afartan in aan ka badan lagu sarrifi karin marka qaybaha kala duwan ee bulshadana aada ayay usoo dhaweeyeen go-aanada kasocda maamulka gobolka hiiraan iyo dibadbaxyadii maanta dhacay oo bulshada ay ku dalbanayeen in ay helaan qiimo dhimis aada u ballaaran marka loo eego sidii doolarka lagu sarrifi jiray aada u maadsantaha
kaasi waxau ahaa waryaheena cabdishakuur cali cismaan oo ku sugan magaalada beledweyne dhegeystayaal halka warka duurnimaad kala socotaan waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haatanna akhbaaraadka caalamka wararka ka imaanaya waddanka ciraaq ayaa sheegaya in ugu yaraan lixdan iyo afar qof ay dhinteen siddeetan iyo toddoba kalena ay dhaawacmeen kadib markii qarax gaari loo adeegsaday uu ka dhacay suuq ku yaala magaalada baqhdaad ee caasimadda waddanka ciraaq wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay xaafadda sadar la yidhaahdo ee shiicadu ay ku badan yihiin oo ku taala galbeedka magaalada baqhdaad ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay weerarkaasi dadka faraha badan lagu laayay hase yeeshee wararka ayaa sheegaya in eedda in qaraxaasi loo malaynayo inay ka dambeeyeen kooxda daacish ee ka dagaalanta dalalka suuriya iyo ciraaq wararku waxay intaa ku darayaan in dadka dhaawacmay ay ku jiraan dhowr qof oo dhaawacyadoodu ay halis yihiin saraakiil u hadlay booliiska dalka ciraaq ilaamaha caafimaadka ayaa sheegaya in dadka dhaawacyada qaba iminka lala tacaalayo xaaladooda caafimaad ugu dambeyntiina waddanka bangaladesh-na waxaa maanta la daldalay hogaamiyihii xisbiga islaamiga ee ugu weyn waddanka bangaladesh ee jamaacatul islaami layihaahdo ninkaasi oo lagu magacaabayo motir raxmaan nisaami waxaana lagu eedeeyey in kii dembiye dagaal uu geystay xilligii uu socday dagaalkii madax bannaanida ee bakistan ay kula jireen dadka bangaladesh eedaha loo jeediyey ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in uu isagu amray in xasuuq la geysto sidoo kale kufsi iyo dil aan loo aaba yeelin oo loo geystay dadka dalka bangaladesh ayaa eedaha loo soo jeediye ka mid ah waa qofkii shanaad ee ka tirsan hogaamiyaasha sare ee mucaaradka oo dembiyo dagaal loo dilo tan iyo sanadkii xisbiga jamaacatul islaamiya ayaa ku baaqay in waddanka oo dhan shaqojoojin laga sameeyo iyada oo laga soo horjeedo dilka hogaamiyahaasi caanka ahaa waxaana xisbigu sheegayaa in mister nisaami loo dilay aano siyaasadeed oo eedaha loo jeediyay aysan waxba ka jirin dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday warkii duhurnimo aad kala socoteen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa maalin arbacaa taariikhduna ku beegantaa koob iyo tobanka bisha shanaad ee mey sanadka cabduqaadir irshaad oo warka soo saaray aniga cumar xasan cali oo idinla socodsiinayay dhammaan asxaabtii warka igala qayb galayba waxaanu idinkaga tegaynaa taniintaanu dib u kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo